ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa sheegay inay muhiim u tahay dowladda soomaaliya inay sii xoojiso xidhiirhka iyo wadatashiga ay la leedahay wadamada deriska la waxaana uu hadalkaasi ku sheegay waraysi uu siiyey idaacadda v o a isagoo ku sugan magaalada adisababa ee dalka etoobiya waryahayaga falastiin axmed iimaan ayaa ra-iisul wasaaraha kula kulantay magaalada adisababa ugu horeyna waxaa weydiisay ujeedada booqashadiisa ee uu ku marayo wadamada gobolka
booqashadani waxa weeyaan booqasho aan ku marahayo wadamada deriska oo sida aad sheegtay dhowr wadano ay ka mid yihiin ciidamana ay ka joogaan soomaaliya waxaan rabaa inaan ku xusuusiyo falastiin xaqiiqda maanta ka jirta soomaaliya waxa weeye ammaanka aynu sugayno iyo duruufta aynu ku nool lahayba waa kuwo aada u gaar ah ammaanka iyagu wuxuu aada ugu xiran yahay ammaanka gobolka wuxuu aada ugu xiran yahay ammaanka caalamka waad la socotaa waxaanu la diriraynaa argagixiso sidoo kale badaha waxaa ka jira burcad badeed sidoo kale waxa weeye ammaanka dadka iyagu sidii aan jeclayn weli ma gaarsiisana waxaa jira qaxootiyaal aada u tiro badan oo wadamada deriska ku filsan weli waxaa jira gaajo aanu u cilqabno inaanu tirtirno weli waxaa jira kala daadsanaan aada uma sugno wax badan oo dowladnimadayada aynu ka dhex arkayno mustaqbalka inay si sahlan u gaari doonto sidaa la aldigeed waxyaabo shaqooyin badan oo aynu haysanno ama duruufo badan oo jira waxay si cad noogu xirahayaan wadamada deriska iyo caalamka sidaa la aldigeed in wadamada deriska markii wakhti la joogaba la tashi lala samaysto waa lagala maarmaan mudan ra-iisul wasaare hadda waxaad joogtaa addis ababa waxaad la kulantay madax kala duwan oo wadankan ah oo ugu horeeyay ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya xayla maryam maxaad ka wada hadasheen wadahadaladiinis maxaa ka soo baxay waxaan la kulmay madax aada u tiro badan oo wadankan ethoobiya ka tirsan madax ammaanka rijinka wax badan ka og waxaan la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkan oo aan la kulmay muddo ka badan saddex jeer ugu yaraan ah si rasmi ah iyo si aan rasmi ahayn annana yeelanay wadahadallo dheerdheer waxaan dhowr jeer sidoo kale la kulmay wasiirka arrimaha dibadda waxaan dhammaan ka wada hadalnay wax rijinka iyo ammaanka gobolka dan u ah runtii waxaa weeye waa jeclaystay aragtiyo badan oo aynu isdhaafsannay waan sharxay waxa aynu sida aynu soomaaliyada cusub u jeceshahay umuuraheeda inay gacanta ugu qaadato kalama kulmin haba yaraatee wax dhib ah waa ku faraxsanahay inaan wax badan isla fahamno sidoo kale waa ku faraxsanahay inaanu wadanno ajende soomaaliya dan u ah oo mas-uuliyaddiisa dowladdu leedahay annagana naga bilowday dabcan naguna dhammaan doono
marka laga soo tago booqashada hadda gobolka aada ku marayso geeska africa waxaa jira in aada horey u booqatay gobolada dalka booqashadaadii gobolada maxaa ka soo baxay booqashadii gobolada waxaa ka soo baxay wax aan aada ugu faraxsannahay waxaa ka soo baxay runtii inaanu daahnay baanu isgarannay wakhtiga aynu tagnay waxaanu ogaanay sida kal iyo laabta ah oo shucuubta soomaaliya u garab taagan yihiin dowladda cusub ee soomaaliya ka dhalatay waxaanu ogaanay in maaragtay ay tahay inaanu la degdegno wadatashiga dadka ka warqabidda tixgelinta afkaartooda ka goobjoogid ahaanta maamulada ay jecel yihiin si aan wax bannaanah u dhicinin adeega degdega ah oo nala ka sugahayo waxaanu garwaaqsanay waxyaabo badan raalli baanu ka nahay meel walba oo aanu tagnana wixii aanu kula soo kulannay waxna waa ka barannay waxna waa ka qaban doonaa magaalada kismaayo haddaan si gaara usoo qaadanan la sheegay in safarkaagii aanu ahayn mid sidii aada qorsheynayso u dhacay maxay ahayd wixii caqabadaha idinku noqday intii aada joogtay kismaayo sida aan uga hadlay safarada aan qeybaha kala duwan oo soomaaliya kusoo koobay way ifarxad geliyeen mid walbana waxsan oo cusub oo moralkayga iyo runtii caqligaygaba wax ku daray baan kala kulmay kama duwana kismaayo meelahaas aan soo maray runtii waxaan la kulmay maamulka ku-meelgaarka waxaan la kulmay dadyow kala duwan oo kismaayo ku nool dhammaantood wixii aan ka dhagaystay iyo wixii gobolada kale aan ka maqlay ima kala duwanayn markii aan soo laabtay waxaan bixiyey warcad oo aan kusoo laabtay magaalada xamar waa filahayaa warkaas iyo warar kala duwan oo isla ayaamihii aan bixiyey inaad la socotid waxaan si cad u sheegay in maamulka kismaayo ka jira maantayto oo duruufta gaarka ah ku dhashay aynun aqoonsannahay waxaan caalamka ugu baaqay in maaragtay lala sii shaqeeyo waxaan xaqiijinahayaa dadka ku nool geyiga aan soo arkay waxay si cad u rabaan inay dhistaan maamul la yiraahdo jubbaland mwaxa dadku rabo mabaadi'da dowladayadu waa la rabnaa kama soo horjeedno ma diideyno waanun ogolnahay haddii dadku jecel yahay sidaas keli a waxaanun dadka u sheegnay tala dheerna aan maamulka gaar ahaan madaxdiisa kala yeelanay in dariiqa dastuurka iyo siyaasadda dowladda waafaqsan loo maro maamulka jubbaland in loo maro in la dhigo shax cad oo road map caddaynaysa sida loo gaarahayo sidaasuna ay noqoto si dastuurka waafaqsan tusaale inta aan maamulka samayn dowlad dowlad goboleedka samayntiisa loo gundadegin waxaa habboon in marka hore gobolada raba inay sameeyaan maamul goboleedkaasi ay dhismaan ay guddoonsadaan mas-uuliyiintoodu inay isku biiraan ay dowladdu leadershipkee loo baahan yahay qaadato ay dastuurka sida uu yahay loogu dhaqmo baarlamaankuna shuruucda laga sugahayo ay soo saaraan muddadaasi waa khasab in howlahaasi marka hore ay qabsoomaan ayaguna ma noqon karaan wax muddo dheer qaadan kara qiyaastayda iyada oo wax walba oo dastuurku qabo ee la maray iyada oo maaragtay sida micnole arintaas loo galay oo dadku u dhan yahay haddii is-afgaradka aan rajaynahayo inuu yimaado uu yimaado muddo aan ka badnayn lix bilood gudahood yaa loo gudbi karaa maamulka jubbaland oon hubo in dadka halkaas joogaa uu jecel yahay waxaanse ka digahayaa wax kooban oo muddo gaaban iyo is-afgarad iyo sharci loo maraa uu jiro yaan lagu raadin xoogga ka marso oo iska maaragtay si dadejina waxaa dhici kadha dulqaad la-aan yari inay keento wax jiitama oo dadka aan jecel lahay ee jubbaland waxay ku hamiyahayaan aan dadejin aan mar labaad ku noqdo waa naga go-an tahay in dadku wuxuu jecel yahay ay soo baxdo waxaase anaan ka boodi karin waxa dastuurku qabo insha allah dastuurka rabitaanka dadka wax walba waa isugu kaaya aadi doonaan waxaan rabaa inaan si kooban u sheego in aanaan filaynin wax walwal ah oo badan aanaan ka qabinin in dadka kismaayo mas-uuliyiinta ka ahi ay maamuli doonaan wax u daran israaca dadka midnimada dalka kana soo horjeeda ku dhaqanka dastuurka yaan aada ugu rajaweynahay inaan arki doono
waxaa kismaayo hadda fadhiya ergooyinka socda gobolada jubbooyinka iyo gado oo ka arinsanaya sidii maamul ay u sameyn lahaayeen dowladdu ma aqoonsanaysaa go-aanka kasoo baxa shirkaasi hadduu noqon lahaa maamul ama tala soo jeedin shirkaas markii aan la hadlahayay oo aynu sida cad u wada sheekaysanaynay madaxda maamulka ku-meel gaarka ah kismaayo fikradda aynu ka qabno waanu sheegnay ka xukuumad ahaan waxaanu si cad u sheegnay hal la waafajiyo dastuurka sidaas ayaanu si cad u sheegnay runtii ka dowlad ahaan nala ka sugi mahayo wax aan dastuurka waafaqsanayn inaanun aqoonsanno waxaanun ku dhalannay dastuur iyo muwaafaqo soomaaliyeed waana u taagnaan doonaa laakiinse maba qababa wax in dadka aan soo arkay ay maamuli doonaan wax soomaaliya iyo israaceeda iyo dastuurkeeda u daran inay maamuli doonaan ma qabo sidoo kale gobolada markii aada booqanayseen waxaa la sheegay in meelaha qaar aada maamullo dadka aan lagala tashan laga sameeyey oo caqabadana ay ka yimaadeen bayobocola ka mid ah hiiraan iyo gobolada dhex laftirkooda waxaa leeya waa laysku soo qaaday marka dowladdu maamulka ay sameynayso ma tahay mid ay kala tashanayso dadka deegaanka si ay ugu qancaan maamulkooda aan kuu saxo horta maamul dowladdu ma samayso xamarna kama kaxay kama qaado dad oo dadka xagga uma geyso dadka aynu soomaaliyeed oo ku nool deegaanada kala duwan yaanu markaanu dhagaysanno goobjoog aan ka noqonnaa sida ay ayagaa samaysta sida ay u jecel yihiin inay maamulkooda u samaystaan baanana goobjoogna ugu noqonnaa una ballanqaadnaa inaanu la shaqaynayno
waa mahadsan tahay haddii aan u gudubno mudana ra-iisul wasaare dhinaca dalka turkiga shir baa la filayaa dhowaan inuu ka dhaco halkaasi maxuu yahay qodobada shirkaasi waase sidee mowqifka xukuumadaada
ilaa iyo shalay waxaan maqlahayaa runtii welwel iyo shuushuul la xiriirta maaragtay umuuraha shirka ka dhici doona turki waxaan jeclaan lahaa in dadka soomaaliya oo aynu jecel lahay si cad aan ugu sheego oon idhaahdo yaan la sharaysan kulanka dadka soomaaliya yaan la sharaysan
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid oo magaalada addis ababa ee waddanka ethoobiya ugu waramayey wariyaha v o a falastiin axmed imaan oo halkaasi ku sugan